زمجري زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
haddii halyeeyadii hore ee ummaddan sida khaalid binu weliid iyo abuucubayda ay koonka ka suuliyeen dulmigii boqortooyadii furus moxamed alfaatixna uu afka ciidda u daray imberaadooryadii ruum sayfuddiin qudusna uu hor istaagay maamulkii wuxuushnimada ku caanbaxay ee tataarka waxaa gadaashood raayada jihaadka iyo istishaadka xambaaray rijaal ku taagan dhabbahaas oo aan marnaba oggolaan in quwad allah ku gaalowda ay kibir iyo isqaad ku soo weerarto dhulalka islaamka mid ka mid a halyeeyadaas waa saamir saalex suwaylim oo ku magac dheeraa khadaab ashiishaani wuxuu bishii safar ee sannadkii kunsaddexboqolsagaashanhijriga ku dhashay waqooyiga dhulka bilaadulxaramayn gaar ahaan mandiqadda carcar ee saaran xuduudda ciraaq wuxuu ku barbaaray bey oo aad u wanaagsan iyo mujtamac mutadayin ah yaraantiisii wuxuu aad ugu saamoobay geesinimada cadaaladda iyo kartidii saxaabigii jaliilka ahaa ee cumar binulkhadaab ilaa markii dambe uu jeclaaday in loogu yeero khadaab wuxuu ahaa wiil aad u caqli badan oo fahamkiisu sarreeyo wuxuu ku hanweynaa inuu heer sare ka gaaro tacliinta shaqooyin sarena uu qabto una socdaalo waddammada reer galbeedka iyo maraykanka laakiin waxaase oo dhan waxaa ka hor istaagay qayladhaanta ka soo yeeraysay maatida iyo marasta afghanistaan ee la jiirsiinayay taangiyada ruushka wuxuu go'aan ku gaaray inuu isku laabo buwaagtiisii waxbarashada iyo hamigii laabtiisa ka guuxayay wuxuuna u safray waddanka afghanistaan si uu ugu nusreeyo walaalihiisa muslimiinta ee dulman
arrintaasi ayuu aad ugu saamoobay shahiidkeenna wuxuuna noqday mid si dhab ah uga fikira u gargaaridda muslimiinta afghanistaan go'aan ayuu qaatay ehelkiisa ayuuna sagootiyey wuxuuna doortay hijro allah dartii ah
ألقى ثقال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما wuxuu ka degay magaalada jallabaad oo xilligaas hooy u ahayd muhaajiriinta carabta ee u jihaad tagay afghanistaan cidna uma sheegin daadiisa wuxuuna aad uga baqayay in dib loogu celiyo waddankiisa xilligaas oo ay daadiisu ahayd toban iyo toddoba sanno intii uu ku jiray mucaskarka waxaa khadaab gacanta midig ka soo gaaray dhaawac wuxuuna ka go'ay faraha kadib markii ay ku qaraxday bam uu tuurayey sidaa oo ay tahayna wax saamayn ah kuma yeelan jihaadkiisa geesigan da'da yar wuxuu afghanistaan ku sugnaaday intii u dhexaysay sannadadii kunsaaalboqolsideetaniyo-toddobadii ilaa iyo bilowgii kunsagaalboqolsagaashaniyo-afartii waxaa lagu feeliyey guutada gurmadka iyo go'doominta sidaa ayuu qaybaha ciidanka isaga gudbayay ilaa markii dambe uu ku biiray ciidanka khaaska ama kumaandooska ee fuliya howlgallada gaarka ah sannadkii kunsagaalboqolsideetaniyo-sagaalkii markii afka ciidda loo daray midowgii sofiyetiga islamarkaana la fashiliyay damacoodii ahaa inay qabsadaan afghanistaan laguna qasbay inay dharaar cad ka cararaan waddankaasi khadaab sida dadka qaar guushaasi kadib hubkiisa iskama dhigin balse wuxuu ahaa nin dareensan inay weli jiraan muslimiin badan oo ku hoos jira dulmi una baahan in la xureeyo markii uu allaah mujaahidiinta gacantooda ku burburiyey midowgii sofiyetiga waxaa bariga yurub ka soo baxday dowlad cusub oo loogu magacdaray midowda ruushka taas oo kunsagaalboqolsagaashaniyo-afartii weerar ku qaaday dhulka muslimka ah ee shiishaan oo xilligaas looga dhawaaqay madax bannaani ka dhan ah xukuumadda moskow muslimiinta reer shiishaan ayaa ka dhiidhiya dulmiga iyo xadgudubka ruushka waxayna qaateen hubkooda si ay isaga difaacaan cadowga soo duulayaasha ah waxaana u soo gurmaday mujaahidiin badan oo ka timid afghanistaan oo uu ku jiro khadaab kuwaas oo dagaal khasaa'ir badan lagu gaarsiiyey moskow ka fuliyey gudaha iyo dibadda shiishaan weerarada ka dhanka ah ruushka waxay u badnaayeen kamaayin iyo kuwa ku dhufoo ka dhaqaaq ah mid ka mida dagaaladii khasaaraha ugu badnaa lagu gaarsiiyey ciidanka ruushaanka wuxuu ahaa kaamiinkii shataawi oo dhacay lix iyo tobankii bishii abriil sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo lixdii dagaalkan taariikhiga ah wuxuu ka dhacay meel konton kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada garosne ee caasimadda waddanka shiishaan halkaas oo waddada loogu galay kolonyo gaadiid ah oo ka koobnaa konton gaari oo ay wateen ciidanka saliibiyiinta ruushka kuwaas oo isaga kala gooshayay magaalada shataawi iyo xeero ciidan oo ay ku lahaayeen duleedka magaalada ciidamada mujaahidiinta ee kamiinkaasi dhigay waxaa hogaaminayay khadaab ashiishaani oo markaas da'diisu ahayd labaatan iyo toddoba sanno waxayna tirada mujaahidiintu ahayd afartan iyo saddex mujaahid oo keliya waxayna iyagoo allah kaashanaya ay dhegta dhiigga u dareen cadowgii tirada badnaa allah mahaddii dagaalkaas waxaa lagu gubay dhammaan gaadiidkii cadowgu watay iyadoona lagu dilay in ka badan boqol askari oo ciidanka ruushka ah waxaana aad u yaraa tirada badbaadda ee cadowga halka dhanka muslimiintu ay ka shahiideen saddex mujaahid oo keliya waxaa la arkayay khadaab oo ku dhawaaqaya allaahu akbar allaahu akbar isla markaana dhex lugaynaya burburka baabuurta iyo taangiyada ruushka ee la gubay iyo meydadka askarta ruushaanka oo meel weliba daadsan abuubakar cuqayd ah oo masar u dhashay kana mid ahaa dadkii khadaab kala qayb galay macrakadaas iyo dagaallo kale oo ka dhacay shiishaan iyo afghanistaanba ayaa buuggiisa ruwaayaad saakhina min ardi shiishaan ku sheegay in markii uu dagaalku soo idlaaday ay hawada soo galeen diyaaradaha dagaalka ruushka waxaana adkaata ayuu yidhi daadguraynta dhaawacyada iyo shuhaddada mujaahidiinta laakiin wuxuu sheegay in allah uu u sakhiray islamarkaana iyaga oo aanan wax khasaaraha ka soo gaarin diyaaradahaasi ay goobta si nabad ah isaga baxeen wixii dagaalkaasi ka dambeeyey xukuumadda moskow ayaa liiska madow ku dartay magaca khadaab ashiishaani waxayna dalbatay in nolol iyo geeriba lagu keeno
سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يبدو الدرغام سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يبدو الدرغام عرفتم من هذا المقدار خطاب خطاب خطاب خطاب خطاب ليث والذاب حب الأعجاب يا أسد الغار هذا خطاب ليث والذاب حب الأعجاب يا أسد الغار
dagaaladii lagu dhiigbixinaya ruushka way sii socdeen khasaaruhuna kuma koobneen keliya ciidankoodii ku baaba'aya buuraleyda shiishaan balse waddankooduna waxaa ku habsaday dhiigbax dhaqaale shaqola'aanta ayaa cirka isku shareertay sicir bararkuna wuxuu gaaray heer aan horay loo arag dhanka ciidankana qaar badan ayaa shaqada ka ruqsaystay askar badan ayaana xeryaha ka carartay dhibaatooyinkaasi ku habsaday ruushka iyo guulihii isdabajoogga ahaa ee ay gaareen mujaahidiintu waxay sare u qaadeen macnuwiyaadkii muslimiinta dhanka moskow si ay isaga khafiifiso culaysyadaasi isbiirsadee waxay si gaadmaha ku dishay madaxweynihii shiishaan jawhar dudayeef guutadii uu hogaaminayay halyeega khadaab ashiishaani oo loogu yeeri jiray ciidanka khaaska ah waxay bilowday in camaliyaad fariid ah ay ka fuliso gudaha waddanka ruushka kuwaas oo khalqal amni ku beeray gudaha xukuumadda bishii diseembar sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo-toddobadii mujaahidiin gaaraya boqol askari oo uu hogaaminayay khadaab ashiishaani ayaa gudaha u galay cumqiga deegaanada ruushka iyagoo hadafkoodu ahaa burburinta gaadiidka gaashaaman ee cadowga waxayna allah fadligii ku guulaysteen inay dabqabadsiiyaan saddex boqol oo gawaarida dagaalka ah waa inta uu ruushka qirtay howlgalkan wuxuu khadaab ka dhigay cadowga ugu halista badan ee ruushka waxaana madaxiisa la duldhigay lacago aad u badan laakiin taasi kama hor istaageen inuu sii wado weerarada ka dhanka ah cadowga alle mar kale sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo-sagaalkii wuxuu abaabulay howlgal midkii hore ka ballaaran isagoo hogaaminaya kun mujaahid ayuu gudaha u galay dhulka muslimka ah ee daakhistaan ee ku hos jiray gumaysiga ruushka hadafku wuxuu ahaa in cadowga laga xureeyo dhulkaasi lagana aasaaso imaaro islaami ah inkasta oo uusan allah qadarin in lala wareego dhulkaasi oo idil haddana waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen ilaa iyo saddex degmo بعد احداث الشيشان بدانا حقيقه آه، يعني بطلب من
kadib dhacdooyinkii shiishaan waxaan bilownay inaan bixinno tababarro kadib codsi nooga yimid madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka sababtoo ah ma jirin qof ku niyad samaa inay ciidamada ruushka si dhammaystiran uga wada baxayaan waddanka sababtoo ah bixitaankoodii u dambeeyey ee shiishaan wuxuu yimid shan bilood ilaa lix bilood kadib sidaa darteed waxaan bilownay inaan diyaargarowno oo aan tababarno dadka oo aan ballaarino xidhiirka aan la leenahay dhallinyarada waxaana xilligaas aan wajahaynay culaysyo badan oo xagga maadada ah arrimaha dhaqaalaha ayaa sidoo kale aad u liitay balse dadaallo badan kadib umuuraha ayaa soo hagaagay waxaana dowraadka keligood ku qaabilnay afar boqol oo dhallinyaro ah kadibna waxay dhallinyaradu isaga kala yimaadeen dhammaan deegaanada dhulka qowqaas sida ingos daakhistaan usbakistaan armeen iyo meel weliba taasoo aad u gelgishay kayaanka ruushka أوزبكستان من أتت أرمين كل مكان بدأ حقيقة يهز هذا الروس ومضاجع الروس sannadkii labada kun markii ra-iisul wasaaraha ruushka loo doortay faladimir putin wuxuu duulaan rogaal celis ah ku qaaday waddanka shiishaan wuxuuna dib u habeen ku sameeyey hay-addiisa sirdoonka oo shaqadeedii ugu horraysa laga dhigay ikhtiyaalka hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ugu horreeyo khadaab sannadkii laba kun iyo labadii hay-adda sirdoonka ruushka waxay ku guulaysatay inay beegsato khadaab iyadoo u soo maraysa jaasuus u dhashay daakhistaan howlgalkan oo diyaarintiisu socotay muddo lix bilood ah waxaa loo adeegsaday sun la soo raaciya warqad khadaab uga timid waalidkiisa markii uu warqadda kala furayna horay ayuu ka dhintay ilaa ayo hadda dowladda ruushka ma aysan faafin muuqaal fiidiyow ah oo uu jaasuuskaasi ka duubay khadaab markii uu geeriyoonayey sannad kadib geeridiisa mujaahidiinta ayaa khaarijiyey basaaskii fududeeyey dilkiisa inkasta oo geerida khadaab laga joogo labaatan iyo kow sano haddana xusuustiisa ayaa ah mid aanan ka go'in muslimiinta caalamka iyo mujaahidiinta waana mid ka mid a libaaxyada farakutiriska ah ee casrigan soo maray ummadda muslimka ah kaas oo ka dhiidhiya dulmiga gaalada danihiisa gaarka ahna ka hormariya tan ummaddiisa
مجدود الوداد مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال اقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة هيا هبوا لا تهابوا عزمكم كالنار في وجه الطغاة